والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير waxaan ku dhex jirnay fii suurati faatir marka duruusteennaan waxaan arkaynaa allah subxaanahu wa tacaalaa macbuudnimadiisa oo inuu asagu macbuud yahay koonkan rabbigiisa yahay waxa ka soo harayna addoommo u yihiin cibaadada aan lala wadaagi karin aayaadka kowniga ahoo tusinayo ayuu rabbi subxaanahu wa tacaalaa nooga warramayaa duruusteenna wallaahu allah subxaanahu wa tacaala khalaqakum wuu idin abuuray min turaabin carro xaggeed buu idinka abuuray ciid buu idinka abuuray yacni waxaa loo jeedaa khalaqa abaakum min turaabin aabbihiin oo aadama oo asalkiinnii ahaa ayuu rabbi wuxuu ka abuuray carro buu ka abuuray uma markuu aadam carrada ilaahay ka abuuray khalaqakum idinkana wuu idin abuuray min nudfatin mani xaggeed buu idinka abuuray oo biyahaas ayuu ilaahay idinka abuuray weeyaan uma markuu ilaahay biyaha idinka abuuray jacalakum wuxuu idinka yeelay aswaajan yacni wuxuu idinka dhigay noocyo buu idinka dhigay oo ah lab iyo dhadig ayuu rabbi idinka yeelay subxaanahu wa tacaala laba nooc oo lab iyo dhadig la yidhaahdo ayuu rabbi idinka abuuray oo idinka dhigay wamaa taxmilu ma qaado min unhaa mid dhadig raximkeeda iyo minkeeda wax kuma qaado oo owlaad kuma qaado walaa tadacu ma dejiso yacni haweentii dhadigga ahayd ma dejiso yacni xamligii ay waday ma dejiso oo ilmihii ma dhasho ilaa hadday dhasho ama caloosha ay ku qaaddo bicilmihi alle cilmigiisa iyo ogaanshihiisa ayayna ku qaadi oy ku dejinay weeyaan wamaa yucammaru lama cumri siiyo min mucammarin mid la cumri siiyey oo cumriga loo dheereeyey cumriga looma dheereeyo walaa yunqasu lama nusqaamiyo min cumurihi kaa mucammarkaahee la cumri siiyey cumrigiisa xaggiisa wax lagama nusqaamiyo ilaa haddii nusqaanu ay jirto waxaa weeye ama ay ziyaado jirtaahi oo cumrigiisa loo dheereeyo ama la nusqaamiyaa fii kitaabin kitaab dhexdii mid ku sugan ayuu ahaaday weeyaan inna daalika kaa la soo sheegay oo bani aadamka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala adwaarta mukhtalifka uu ku abuuro yacni maaragtay marxaladaha kala duduwan uu ku abuuraaye yasiirun mid fudud oo sahlan weeye cala allaahi allah waa ku fududdahay wayna ku sahlan tahay weeyaan allah subxaanahu wa tacaala aayaddaa wuxuu noogu sheegay bani aadamka meesha uu ka bilowday asalkiisa in uu rabbi ka abuuray dhooba inuu ka abuuray ciid inuu ka abuuray aadam ilaahay subxaanahu wa tacaala carradaasuu ka abuuray markaa ka bacdina faracii aadam ka farcamay biyaha manida la yidhaahdo ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ka abuuray markuu ka abuuray dabadeed waxa weeye labadaa nooc buu ka dhigayoo lab iyo dhadig buu u qaybiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yeelay waana nicmo jinsiga bani aadamka la yidhaahdaa sida uu ku tarmo waa labadaa nooc u sameeyey wa kadaalika xayawaanaadka labadaa nooc buu ilaahay u sameeyey subxaanahu wa tacaala weeyaan maxaa ilaahay markuu xas u yeelay jinsigiisa uga dhigay oo lab iyo dhadig oo uga dhigay midba midka kale inuu u xasilo mawaddo iyo naxariisii kalgacalo ay timaaddo ayaa loogu talagalay weeyaan fii suurati ruum aan ku soo marna allah odhanayo wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja allah aayadaha tusinaayo macbuudnimadiisa waxa weeye waxaa ka mid a inuu ilaahay aswaaj idiin abuuray oo weliba naftiinna oo kale jinsigiinna ah weeyaan muxuu rabbi idinkugu abuuray litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma ina fii dalika laaaayaatin liqowmin yatafakkaruun yacni ilaahay dhexdiinna wuxuu yeelay kalgacalo iyo naxariis ayuu dhexdiis dhexdiinna yeelay labadaa zawjka iyo zawjadiisa ayuu rabbi sidaa u yeelay weeyaan marka allah subxaanahu wa tacaala sidaas buu maaragtay asalka bani aadamka uu ka abuuray maraaxishaasuu soo maray weeyaan wallaahu allah khalaqakum waa idin abuuray haddaa bani aadamka tihiin ay khalaqa abaakum aabbihiin oo aadama buu abuuray min turaabin carro ayuu ka abuuray uma markaa kabacdina markii aabbihiin iyo asalkiinni sidaa loo abuuray allah yacni khalaqakum wou idin abuuray min nudfatin yacni manida xaggeeda biyahaas ayuu rabbi idinka abuuray waxa weeye yacni biyahaas xaqiirkaahee liito ayuu ilaahay idinka abuuray yacni farqiga kuu dhexeeya bani aadamka iyo biyaha isku fiiri yacni farqi weyn baa u dhexeeyo marka ilaahay awooddiisa waxay kutusaysaa biyahaas daciifka ahe xayawaanulmanawi la yidhaahdo inuu ilaahay kaa abuuray adigaa bani aadamka ahe fakeraya awooddaa leh inuu ilaahay kaa abuuray waa tan ilaahay uu yidhi fii suurati sajda aan ku soo marnay yacni uma jacala naslahu min sulaalatin min maa'in mahiinin biyaha xaqiirka ah oo asalka ka yimid ayuu rabbi ilaahay bani aadamka uu ka abuuray weeyaan uma jacalakum ilaahay wuxuu idinka yeelay aswaajan yacni noocyo buu idinka dhigay ay dukuuran wa inaatan lab iyo dhadig buu ilaahay idinka yeelay si qoloba yacni maaragtay noocba nooca kaleeto ugu xasilo ayuu rabbi sidaa idinkugu yeelay allah subxaanahu wa tacaala weeyaan wma taxmilu min unha walaa tadacu ila bicilmih wma yucamaru min mucamarin walaa yunqasu min cumurihi ila fii kitaabin taa waxa weeye qaybta hore waxa weeye qudradii ilaahayaa lagu tusay subxaanahu wa tacaala uma cilmigiisaa lagu tusinaya inuu shay walba uu kulmiyey cilmiga ilaahay wamaa taxmilu ma qaado min unha mid dhadig caloosheeda raximkeeda ama minkeeda owlaadku ma qaado xamli ma qaado walaa tadacu mana dejiso oo xamligii caloosheeda ku jiray uurkii iyo xamligii caloosheeda ilmihii ku jiray ma dejiso ma dhasho ilaa hadday caloosheeda ilmo galaan ama ay ilmo dhasho bicilmihi alla cilmigiisa ayuu ku sugnaaday wey cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala waa og yahay caalim buuna ku yahay weeyaan waa ka warqabaa wax ilaahay cilmigiisa ka baxsan karahay ma jiro weeyaan marka yacni waxay la mid tahay aayadda fii suurati aracdi aan ku soo marnooo kale allaahu yaclamu maa taxmilu kullu unha wma tagiidu alarxaamu wma tasdaadu wa kullu shayin cindahu bimiqdaar aayaddaasoo kale bay la mid tahay allah wuxuu og yahay maa taxmilu kullu unha mid dhadig waxa ay caloosha ku qaado idil allah cilmi buu u leeyahay wamaa tagiidu alarxaamu raximka waxay nusqaamiyaanna ilaahay waa og yahay arxaamtu waxay nusqaamiso cilmi buu u leeyahay wamaa tasdaadu waxay kordhisana waa og yahay ilaahay subxaanah wa tacaala sababtu waa maxay wa kullu shayin cindahu bimiqdaar shay kasta qadar bay leeyihiin oo allah uugu talagalay weeyaan wamaa yucammaru lama cumri siiyo min mucammarin mid la cumri siiyey oo cumrigiisa loo dheereeyey walaa yunqasu lama nusqaamiyo min cumurihi cumrigiisa xaggiisana yowmun lagama nusqaamiyo ow saacatun lagama nusqaamiyo ama laxdan lagama nusqaamiyo ilaa haddii la siyaadiyo cumrigiisii haddii la nusqaamiyaba fii kitaabin kitaab dhexdii mid ku sugan ayuu ahaaday oo kitaabkaa loo jeedo looxulmaxfuudka baa loo jeedaa weeyaan marka mucamarka culummadu waxay ku fasiraan sida qataadoo kaleeto markuu fasirayo almucamaru waxaa la yidhahdaa buu yidhi man balaqa sittiina sana qofka lixdan sano gaaraa waa qof ilaahay uu cumri siiye weeyaan waalmanquusu min cumrihi qofka cumrigiisa laga nusqaamiyana man yamuutu qabla sittiina sana qofka lixdan sano ka hor dhinto almanquusu min cumrihi kaasuu noqonayaa buu leeyahay macnahaas buu ku fasira qataada yacni qofka ilaahay subxaana wa tacaala lixdan ou gaarsiiyey waa cumri siiyey subxaana wa tacaala qofkii yacni manquuskana wuxuu noqonayaa lixdanka ka hor wixii dhinto qof umrkiisa cumrigiisa la nusqaamiyey weeyaan daxaakoo kaleeto markuu isagu fasirayo wuxuu leeyahy mucamarka waxaa loo jeedaa ila alharam yacni waxaa la yidhaahdaa wamaa yucamaru min mucamarin ila alharami duqnimo laga gaaro oo haram waayeel ou noqdo qofkii baa loo jeedaa walaa yunqasu min cumurihi yowmun nusqaantana maalin keliya haddii lagaa nusqaamiyo baa loo jeedaa buu leeyahay kulligood waxaa weeye qadaha ilaahay qadarkiisa iyo cilmigiisa ayay ku sugnaadeen weeyaan allah wuu og yahay wuuna ka warqabaa waxay culammadu qaar ku fasiraan yacni maaragtay walaa yunqasu min cumurihi waxay leeyihiin waa dahaabu cumrihi qaliilan qaliila yacni qofka cumrigiisa tartiib tartiib ayuu u dhammaadaa maalinkaad dhalato ajashaada waa qoranta intaad gaarayso hal maalin markay kuu dhammaato cumrigaada nusqaan baa gashay bil hadday kuu dhammaato cumrigaada nusqaanaa galay macnahaasaa loo jeedaa bay odhanayaan weyaan marka allah subxaanahu wa tacaala cilmigiisu wax ka baxsan karaahi ma jiro waa shaamil wey kitaabkana waxaa loo jeeda waa allowxulmaxfuud ayaa loo jeedaa weeyaan inna daalika kaa la soo sheegay oo ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala bani aadamka uu sidaas ku abuuro maraaxisha kala duwan uu ku abuuro carro uu ka soo bilaabo biyahaas uu ka abuuro aswaaj uu ka dhigo iyo wixii la midihi yasiirun mid sahlan oo fudud weeye cala allaahi ilaahay waa ku fududdahay wax ilaahay ku culus ma aha subxaanahu wa tacaala weeye wamaa yastawi albaxraani hada cadbun furaatun saa'iqun sharaabuhu wahada milxun ujaaj wamaa yastawi ma eka oo kuwa siman ma aha albaxraani labadii badood labada bad ma sinna albaxraan waxaa loo jeedaa almaau alcadbu waalmaau almaalixu baa la yidhaahdaa badda dhanaan oo biyaheedu kharaar yihiinee dhanaan yihiin iyo biyaha macaan ee webiyaasha iyo wixii lamidka ah ayaa loo jeedaa weeyaan marka labadaasi laba siman ma ah haadaa sayna u sinnayn baa naloo sharxaya haadaa midkan cadbun mid macaan weeye oo furaatun weliba macaankiisu uu daran yahay aad u macaan kaasoo saa'iqun soconayo oo dhuunta iyo maarata hunguriga uu ku soconayo sharaabuhu cabitaankiisa yacni biyo macaan weeye oo aynan yacni maaragtay hungurigaada dhuuntaada aysan ku marganaynin oo soconaya baa loo jeedaa weeyaan wa haadaa midkan dhanaanna biyahan kalena milxun dhanaan weeye dhanaankaasoo ujaajun weliba kharaar ah dhanaannimadiisu ay xad dhaaftay weeyaan marka ma sinna midna waa biyo macaan oo maaragtay cabitaankooda uu sahlan yahay dhuunmar leh kuwana waa kuwa kharaaro aadan cabi karin laakiin intifaac badan aad ku qabto bani aadamka nafci fara badan oo ku qabo weeyaan wa min kullin mid kasta kulligii oo loo jeedo wal- min almaa'i almaalixi waalmaa'i alcadbi biyaha dhanaan iyo kuwa macaan mid kastoo ka midana ta'kuluuna waad cunaysaan laxman hilib baad xaggiisa ka cuntaan hilibka oo tariyan mid cusub ah ayaad xaggiisa ka cunaysaan weeyaan laxmi tari baa la yidhaahdaa ayaad xaggiisa ka cunaysaan waa kalluunkii baa loo jeedaa wa tastakhrijuuna waad soo baxsanaysaan yacni mid kasta oo ka mida wey labada biyaba xilyatan billado iyo jawaahir ayaad kala soo baxdaan iyo macaadin baad kala soo baxdaan kuwaasoo talbasuunahaa aad maranaysaan ood labisanaysaan ood xiranaysaan ayaad xaggooda kala soo baxdaan wey waa ma- macaadinta ay badaha laga soo saaro jawaahirta iyo lu'lu'a iyo marjaanka iyo lagala soo baxo oo ama faraanti laga dhigto ama k- kuul laga dhigto ama maaragtay khalkhaal laga dhigo waxay doontaa ha noqotee bani aadamku ay labistaan weeye wa tara alfulka wa taraa waad arki ayuha almukhaatabu qofkan lala hadlayo alfulka lafdiga la yidhaahdo yuطlaqu cala almufradi waaljamci baa la yidhaahda doomihii baa loo jeeda wa taraa waad arki alfulka doomihii fiihi ay fi lbaxri badda dhexdeeda ayagoo ah mawaakhira ayagoo kuwa jeexaya ah baddi kuwa jeexaya ah oo biyihii dhex marayo ayaad arkaysaa socodkeeda ku jeexayo ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka ayuu ilaahay waxaasoo dhan idiin yeelay muxuu rabbi idinkugu yeelay badahaasi oo waxaas dhexdooda ay ku sugan yihiin hadday wax la cuno tahay hadday wax la labisto tahay hadday tijaaradiinna iyo wixii ay qaadi lahayd safarkiinna aad ku safri kartaan ah intaasoo nicmaa muxuu ilaahay u yeelay litabtaquu inaad dalabtaan oo doontaan min fadlihi alla fadligiisii dheeraadsiintiisa risiqiisii inaad raadsataan walacallakum kolka waxaad mudan tihiin markaad risiqi ilaahay heshaan tashkuruuna inaad shukrisaan oo ilaahay nicmada idiin galay aad ka shukrisaan baad kolkaasi mudan tihiin weeyaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala labadaas badood ayuu kaga warramaa inayna sinayn inayna sinayn waa ujeedaayo midna waa mid bani aadamka uu ku noolaanayo jirkiisa oo cabi cabitaan iyo uu ka helayo midna uusan cabi karaynin mid walbana munaafacaad buu leeyahay oo ilaahay dhexdiisa uu yeelo weeyaan wamaa yastawi albaxraani labadii badood ma sinna biyihii macaanaa iyo kuwii kharaaraa ma sinna haadaa midkani waxa weeye midkan macaan cadbun macaan weeye bimacnaa xulwun baa loo jeeda cadbigaas kaasoo furaatun weliba aad u sii macaan oo saa'iqun ou sahlan yahay yacni mid soconaya oo sahlan uu yahay sharaabuhu cabitaankiisa uu sahlan yahay oo aadan luquntaadun gurigaada uusan ku marganaynin weeyaan wa haadaa midkan kalena milxun mid dhanaan wey oo ujaajun haddana murun ahoo aad u sii kharaar kharaarkiisa uu badan yahay weeyaan oo aadan cadi karaynin sidaas bayna marka hore ku sinnayn wey wa min kullin si kastaba ha ahaadeene wa min kullin mid kasta kulligii min almaa'i almaalixi waalmaa'i alcadbi biyaha macaan iyo kuwa dhanaan mid kastaba ta'kuluuna waad cuntaan minhu xaggiisa ta'kuluuna waad cunaysaan laxman hilib oo tariyan yacni cusub baad ka cunaysaan altariyu waxaa la yidhaha waa aljadiidu wa huwa asamaku yacni shayga cusub oo loo jeedo kalluunka loo jeedo weeyaan kaas baad ka cuntaan weeyaan wa tastakhrijuuna waad soo saarataan xilyatan ayaad ka soo saarataan mid kastoo labada badood ka mid ah yacni waxay dhahaan biyaha kharaar basaa laga helaa laakiin kuwa macaanna waa laga heli karaa biladahaas way waana la arkay oo waa laga soo saaraa bi- biyaha webiyaasha qaarkood waa laga helaa weeyaan wa tastakhrijuuna waad la soo baxaysaan xilyatan billado ayaad la soo baxdaan oo jawaahirtii iyo luulkii iyo macaadintii oo dhanba iska caamiyeen taasoo talbasuunaha aada labina- labisanaysaan oo idinka labis aad ka dhigataan ayaad kala soo baxdaan weeyaan marka labadaba waxa laisku qurxiyo jawaahirta waxyaalaha dhagaxaanta qaaliga ah wax fara badan baa ilaahay uu ka badaha dhexdooda laga helaa macaadintaasaa laga helaa ilaahay uu dhexdeeda yeelay subxaanahu wa tacaala wa tara alfulka mawaakhira fiihi wa tara waad arki haddana nicmo kale wey alfulka dooniyaashii mawaakhira yacni kuwa jeexaya ay yihiin fiihi ay fi lbaxri baddii dhexdeedii ay jeexayaanna waad arkaysaa doome iyo ma- maraakiib waaweyn baa badihii marayo waxaad leedahay makharat asafiinatu fi lbaxri baad odhani idaa shaqat ilmaaa baa la yidhahda markii ay idaa shaqat ilmaaa bijariha socodkeeda markay soconayso biyaha way jeexaysaa waa kala geynaysaa dhinacyaday biyuhu u kala baxayaan marka makharat asafiinatu fi lbaxri baad odhanaysaa baddiibay jeexday baad dhici saas maaragtay ay biyihii bay jeexday baad leedahay marka ayadoo biyihii jeexayso saa u soconayso ayaad arkaysaa oo doonayso risiqii oo dadka tijaarada ay ku samaysanayeen waxyaalaha bani aadamka uu ku nool yahay waa ilaahay subxaanahu wa tacaala badahaas ayay inta badan ku yimaadaan magaalooyin aad u fogfog oysan insaanku gaari karaynin lug oysan ku gaarayn baa doonidaas iyo maraakiibta ilaahay ugu keenaa risiqiisii hadday cunno tahay hadday labis tahay hadday wax walba tahay ayuu ilaahay ugu keena subxaana wa tacaala weeye intaasoo idil jacala lakum dalika kulluh arrinkaa dhammaantii ilaahay wuu idin yeelay muxuu idinkugu yeelay litabtaquu min fadlihi alla fadligiisa inaad dalabtaan darteed ayuu ilaahay idinkugu yeelay risiqa ilaah inaad doontaan buu rabbi sidaa idinkugu yeelo wey mujaahid ibni jabr tilmiid ibni cabbaas wuxuu dhihi jiray ibtiqaa'u lfadli waxaa loo jeedaa huwa atijaaratu fi lbaxri ila albuldaani albaciida fii muddatin qariiba risiqa ilaahayoo la doono waxaa weeye waa tijaarada badda dhexdeeda lagu tijaaraysto magaalooyin fogfog yacni risiqi ilaahay uu kaaga keeno muddo yar gaaban muddo gaaban dhexdeed ilahay uu kugu keeno weeyaan walacallakum kolka waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaan nicmadaa rabbigiina idiin galay inaad ka shukrisaan baad mudan tihiin aayaddan oo kaleeto waan soo marnay fii suurati naxli baan ku soo marnay allahoo inuu yacni nicmoodiisana xusuusinayo wahuwa aladii sakhara albaxra لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يعني آية في سورة, في سورة النحل أيان كسوة مرنا آية لم يدهويا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الله سبحانه وتعالى بره والله نوس خيريوي أننا الله أبو ريوي تلبات إلهي كون كانوا دان أبو كوس خيري habeenkiisa maalinkiisa qoraxdiisa dayaxiisa kulli adaa ku intifaaci weeyaan yuuliju ilaahay wuu geliyaa alleyla habeenkii iyo fi nahaari maalinka dhexdiisa geliyaa wa yuuliju wuu geliyaa allah annahaara maalintiina fi leyli habeenkii buu geliyaa wa sakhara allah wuu sakhiray ashamsa qoraxdii buu sakhiray waalqamara dayaxiina wuu sakhiro waa idiin leyliye weeye idinkuu idiin sakhiray allah subxaana wa tacaala kullun mid kasta kulligii oo min ashamsi waalqamari ah mid kasta kulligii yejri wuu soconayaa liajalin ilaa ajalin muddo intii ka abuu u soconi muddada oo musamman la magacaabay ayuu ku soconayaa weeye daalikum alfaacilu lihadihi alalfcaal waxaad aragteen alla axad ka sameeyey daalikum kiinaa waxaa sameeyey oo abuuray allaahu alla wey rabbukum rabbigiinnii wey oo macbuudkiinna khaaliqiinnii ahaa wey lahu ilaahay wuxuu leeyahay almulku tasarufka koonkan asagaa iskale mulkidoo dhan asagaa iskale isagaa koonkan maamulo weeyaan markii ilaahay uu sheegtay daalikum daalikum la daalikum allahu rabbukum lahu lmulku la yidhi koonka inuu isagu leeyahay baa marka kuwa ay caabudaanoon koonkaan waxba ku lahayn ayuu rabbi ka warramayaa waaladiina kuwii tadcuuna asnaamtii iyo aalihadii tadcuuna aad caabudaan ood baryaysaan min duunihi alla sokadii aad barisaan maa yamlikuuna ma hananayaan oo koonkan kama hantaan min qitmiirin laftimireedda xuubka yarkaah ee ku wareegsan oo kale xataa kama kama maaragtay kama hanan karaan koonkaani weeyaan allah saasuu leeyahay kuwa aad ilaahay sokadiisa barisaan wax ay koonkan ku leeyihiin ma jiro maxaa ka yar laftimireedda lafta timirta xuubka yarkaah ee ku wareegsan markii timirta laga cuno oo laftu soo harto xuubka khafiifkaah ee ku wareegsan oo kale xataa koonkan kuma ay laha weeye mana ka milkin karaan in tadcuuhum haddii aad barisaan oo aad caabudaan oo markuu dhib idinku dhaco aada u qayshataan laa yasmacuu ducaa'akum ducadiinna maqli maayaan baryadiinna iyo cibaadadiinna ma maqlaan mana ka warqabaan walow samicuu hadday maqlaan fardan wa taqdiirana la yidhahdaa waa yacni maarata fardu mustaxiila la yidhahdaa waxaan dhacayn oo laiska qadaro wey walow samicuu hadday maqlaanna ma stajaabuu lakum idiinma ajiibeen waxa aad weyddiisateen kuwa idin siin karaahi ma ah wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha markii la tagana yakfuruuna wa yakfuruuna way gaaloobayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah bishirkikum wadaajintiinnii allah aad la wadaajiseen baryada uu iska lahaa cibaadada ou lahaa aad kala yacni maarata la wadaajiseen ayay idinku kufrinayaan ayagaa ugu horreey dadka idinku kufrinay waxaad caabudi jirteen walaa yunabbi'uka warkaas aan kuu soo sheegay kuu warrami maayo mithlu khabiirin mithlu man huwa khabiirun qof wax og oo kale yacni oo maarata isagoo kale ihi kuu warrami maayo bimacnaa alla khabiira baa kuu warramay oo aan warkiisa war kaleo ka dambeeya uusan jirin baa warkaasi kuu sheegay weeyaan يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل إيلاج الليل والنه في النهار وإيلاج النهار في الليل يعني waxaa loo jeedaa saacadihii habeenka ou lahaa baa maalinkii la gelinaya markaasa habeenkii yaraani amase yani maalinkii ayaa waxaa saacadihii maalinka ou lahaa baa habeenkii la gelinaya markaasaa maalintii yaraanaysa saasaa loo jeeda ilaaju leyli fi nahaar wa ilaaju nahaari fi leyl midba midka kalea saacadihiisi la geliyaa markaasaa midna yaraani midna dheeraani saasoo kale baa la yidhahda ama ilaaju leyli fi nahaari wa ilaaju nahaari fi leyl in loo jeedo idaa dahaba haada jaaa haada habeenka markuu tago maalin baa imaanayso maalinku markuu tago booskii habeen baa imaanaya labadaba waa la yidhahda ilaajka booskiisiibuu imaanaya labadaa macnoba mufasiriinta ku fasiraan weeyaan marka habeenkii iyo maalimi maalintii marna habeenkaa dheeraan marna maalintaa dheeraanayso weeyaan yuuliju ilaahay wuu geliyaa alleyla habeenkiibuu fi nahaari maalinta dhexdeeda geliyaa markaasaa saacadihii habeenkii yaraanayaan wa yuuliju nahaara maalinkiibuu geliyaa saacadihiisii buu fi leyli habeenka dhexdiisa geliyaa markaasaa maalinkii yaraanayaa habeenkiina uu dheeraanay weeyaan mar marna waa isla ekaadaan oo habeenkii iyo maalinkii saacadahooda waa isla ekaanayaan weeyaan wasakhara ashamsa waalqamara kullun yajri liajli musama wasakhara ilaahay wuu leyliyo waa sakhiray ashamsa qoraxdii iyo waalqamara dayxiiba wuu sakhiray muxuu u sakhiray yacni wuxuu u sakhiray limasaalix alcibaad addoommada masaalixdooda buu ilaahay u sakhiray yacni qoraxda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noogu wax badan munaafacaad badan bay noo qabataa maalinkii markuu iftiinku qoraxdu soo baxdo oo qofku nuur ou helo maalinkii inuu shaqo tago oo risiqiisi ou dalbo ayuu helayaa weeyaan inuu nuursado inuu maaragtay yacni ay ku maxaa la yidhaahdaa qoraxda wixii qallalid u baahan oo qoyan ay ugu qallalaan asaga jirkiisa u baahan yacni zarcigiisii iyo abuurkiisii iyo wixii lamidka ah timaartiisa ugu bislaato iyo wixii lamid ah wey wakadalika dayaxa iftiinna waa laga helaa munaafacaad fara badanna bani aadamku waa u leeyahay weeyaan marka wasakhara wuu sahlay allah oo wuu fududeeyey wuu leyliyey ashamsa qoraxdii waalqamara dayxii wuu sahlayoo ilaahay waa sakhiray oo waa idiin leyliye weeye limasaalix alcibaadi buuna ilaahay subxaana wa tacaala u leyliye weeyaan kullun mid kasta kulligii oo min ashamsi waalqamari ah qoraxdii iyo dayxii yajri wuu soconi liajalin ilaa ajalin muddo oo musaman la magacaabay ayuu u soconayaa weeyaan muddadaas maalinka ay dhammaato yacni maaragtay shaqadoodii waa istaagayaan muddaa loogu talagalay ay macluumay leeyihiin oo ay shaqaynayaan muddadaas markii la gaaro shaqadooda waa istaagaysaa waxaa la yidhaahdaa wakhtiga ay dhammaanaysana waa wakhtiga qiyaama saaca uu dhacayo maalinka qiyaamaha uu yimaado weeyaan ama in la yidhaahdo yacni mid kasta kulligii yajrii liajalin musamma muddo ayuu soconayaa oo wuxuu ku soconayaa fii falakin falag bay ku dhex wareegaan qoraxdii iyo dayixii falagaas dhexdiisa bay ku wareegayaan ilaa maa shaa allah intuu ilaahay doono subxaana wa tacaala markii rabbi inuu koonkaa kharaabiyo ou doono waxa weeye waxaan ajraamtan falakiga ah oo waaweyn waa laisku dhuftaa ayagaa laisku garaacay markaasuu ilaahay baabi'inaya subxaana wa tacaala weya dalikum allahu rabbukum daalikum macbuudkiinnaas khaaliqaas waxaasoo dhan abuuray allaahu allah wey rabbukum rabbigiinnii wey waa khaaliqii idinka idin abuuray oo rabbi kaloo aad leedihiin ousan jirin lahu isagaa iska leh almulku mulkida iyo tasarufka koonkan mulku samaawaati walard isagaa iska laho maaliggeedii ah soo doona buu ilaahay ugu tasarufaa subxaanah wa tacaala weeyaan waaladiina aalihadii ilaahyaashii tadcuuna aad caabudaan ood baryaysaan min duunihi alla sokadii waxaan alla ahayn oo aad barisaan ood macbuud ka dhigataan ood rabbi la wadaajisaan cibaadadiisa maa yamlikuuna hanan maayaan min khitmiirin laftimireedda xuubkeeda ma hanan karaan alkhitmiir waa alqishratu alraqiiqa allatii takuunu bayna altamri waannawaati baa la yidhahdaa laftimireedda laftaan qallalan iyo timirta oo la cunayo dhexdooda xuub buu ilaahay dhexdooda ku abuuray kaasaa khitmiir la yidhaahdaa xuubkaa yarkaana ma ay awoodaan macnahaasna culamo fara badan ayaa ku fasirto oo mufasiriintii salafka ka mid ah sida cabdulaahi bni cabbaas iyo mujaahid iyo cikrima iyo cataa iyo xasanubasri qataade iyo aimo fara badan ayaa macnahaasi ku fasiraya maa yamlikuuna min khitmiir marka axadan koonkaanba waxba ku lahayn oon inta awoodi karin inaa khaaliqii waxaasoo dhan abuuray la sinto oo markuu dhib kugu dhaco meeshaad rabbigaada u qayshan lahayd inaad makhluuq u qayshato oo tirahdee yacni maaragtay sheikh hebelow waxaa isii jinni hebelow waxaa isii aad tiraahdo yacni waxa weeye waa waa shirki bicaynihi wey wax la ogol yahay maaha waa allah baad la sintay khalqigiisii baad la sintay ma kuu awoodi karo wax ilaahay ka soo haray waxay ku tari karaan ma leh laa caafimaadaysan ku siin karin walaa awlaad bayna ku siin karin walaa risqayna ku siin karin walaa cumri bayna kuu kordhin karin ilaahay keliya waxaasoo dhan biyadi illaahi subxaana wa tacaala ayay ku sugan tahay qofka inuu ilaahay keliya weydiista baa la rabaa haddii marka kaba dhig haddaa weydiisataan in tadcuuhum haddii aad barisaan kuwa ilaahay ka soo haray laa yasmacuu ducaa'akum ducadiinna ma maqlaan sababtu waxa weeye waxay iskugu jiraan inay jamaadaad yihiin oo dhagxaan iyo geede ay samaysteen oo ay caabudaan ay ka samayn sida mushrikiinta wataniyiinta ay samayn jireen wa imaa inay amwaad yihiinoo kuwa dhintay ay yihiin jinni iyo insi dhintay ama wax lamida inay tuugaan wa imaa inay malaa'ig ilaahay cibaadadiisa ku mashquulsanoo waxa ayba sheeganayaan baryada ay baryayaanba khaafil ka ah inay yihiin intaa unbay mid yihiin wey marka haddaad barisaan laa yasmacuu ducaa'akum ducadiinna maqli maayaan baryadiinna iyo ibaad maaragta aad baryaysaan cibaadada aad caabudaysaan marna ma maqlaan leanna baryadu waa cibaada wey adducaa'u huwa alcibaada buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam baryadu waa cibaadadii lafteedii weeyaan walow samicuu hadday maqlaanna kaba dhigba inay maqlaan ma stajaabuu lakum ma stajaabuu ma ajiibeen lakum idinka idiinma ajiibeen maa tatlubuunahu minhum waxaad xaggooda ka dalbaysaan ood weydiisanaysaan hadday caafimaad tahay hadday xoolo tahay hadday owlaad tahay ma idiin ajiibi karaan maxaa yeele koonka dhanba khidmiirkumale qadarkiisa ma ayna ku lahayn maxay kuu awoodi karaan markay dhintaan kabacdi waxba kuma siin karaan weeyaan wa yowma alqiyaamati wayakfuruuna way gaaloobayaan bishirkikum shirkigiinay ku gaaloobayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana waa idinku gaaloobayaan waana idinka bari noqonayaan bal acdaa bay idinku noqon cadowbay idinku noqonayaan fii suurati alxaqaaf aan ku arki doonna allah odhanayo waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'a wa kaanuu bicibaaadatihim kaafiriin markii khalqiga la kulmiye qiyaamo kuwii la caabudi jiray kuwa caabuday cadow bay u noqonayaan kaanuu lahum acdaa'a cibaadadoodana way ku gaaloobayaan wa kaanuu bicibaadatihm kaafiriin cibaadadoodana kuwa ku kufriya bay noqonayaan weyaan wاtakhaduu min duuni اllahi aaliha liyakunuu lahum ciza kalaa sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim didda berito cid alla ciddii ilaahay ka soo hartay cid ilaahay ka soo hartay qofkii caabudo oo baryaahi wuu ku kufrina wuxuu leey ima baryi jirin ilaahayu bari buu ka yahay waa xaggaas ugu kufrinaya weyaan walaa yunabiuka walaa yunabi'uka kuu warrami maayo milu khabiirin yacni alla wax og oo kale oo warkan kuu warramaya ma jiro allah baa kuu warramay wey yacni laa yukhbiruka milu man huwa khabiirun bilashyaai caalimun biha siduu rabbi kuugu warramay axad kuugu warrami karaa ma jiro ilaahay subxaana wa tacaala maslaxaddaada iyo dantaada iyo dhabtiibuu kuu sheegaya wixii ilaahay uu sheegay ayaana maaragtay asaxa weeyaan walidaalika walaa yunabi'uka milu khabiirin allah asagaa isku jeedo wahuwa allahu subxaana wa tacaala baa loo jeeda khabiirka la sheegayo waa allah wey sida qataada uu ku fasirayo yacnii nafsahu tabaaraka wa tacaala buu leeyay allah baa loo jeedaa keligii naftiisa baa loo jeedaa weeye siduu rabbi kuugu warramay cid kuugu warrami kartaa ma jirto weeyaan yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiidu yaa ayuha annaasu dadow antum idinku alfuqaraa'u kuwa baahan baa tihiin ilallaahi allaad u baahan tihiin wallaahu allana huwa isaga alghaniyu allihii deeqtoona alxamiidu ay almaxmuudu allihii la ammaano yani fii jamiici afcaalihi wa aqwaalihi allah lagu ammaano weeyaan bani aadamka allah markuu abuuro baahi oo u baahan yahay uma abuurin cibaadada marka la amrayo cibaadada ay rabbi caabudayaan mid ilaahay wax u taraysaahi ma aha allah waa ka deeqtoon yahay khalqigiisa weeyaan marna ilaahay subxaana wa tacaala uma baahna waa arki doonna fii suurati moxamed allah oo leh wallaahu alghaniyu wa antum alfuqaraa'u allah waa alla deeqtoon oo khalqigiisa ka deeqtoon idinkaasa fuqara ah oo rabbi u baahan waan soo marnay fii suurati ibraahiim allah odhanayo nabiyullaahi muuse isagoo ka xikaayoonayo wa qaala muusa in takfuruu antum waman fi lardi jamiica fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin idinka iyo waxa joogoo dhan haddaad rabbi ku kufrisaan ardada korkeeda saaran allah waa alla idinka deeqtoon marna uma baahna addoommadiisa uma baahno weeyaan yaa ayuha annaasu dadow antum idinka alfuqaraa'u kuwa baahan ah muxtaajiinta ila allahi ilaahay kuwa u baahan waa idinka weeyaan wallaahu allana huwa isaga alghaniyu allaha deeqtoon ah oo khalqigiisa ka deeqtoon oon marna u baahnayn alxamiidu ay almaxmuudu allaha la ammaano weeyaan oo ammaanoo dhanba iska leh wey in yasha yudhibkum wayaأti bikhalqin jadiid wamaa dalika cala allahi bicasiizin in yasha allah hadduu doono yudhibkum wou idin tirtiri bani aadamkiiyo waa idin dhammayn wey waya'ti wuu la imaani markuu idinka idin baabi'iyo bikhalqin ay bimakhluuqin makhluuq buu la imaanayaa makhluuqa oo jadiidin cusub oon idinkoo kale ahayn oon ku caasinaynin shirki u samaynaynin buu rabbi hadduu doono la imaan kara wamaa daalika arrinkaasuna ma aha bicasiizin mid adag oo culus ma aha calallaahi alla mid ku culus ma aha wey waa u sahlan yahay marka ilaahay ku kufrisaan yacnii ood rabbi ku gaalowdaan allah wuxuu awood u leeyahay intuu idinka idin baabi'iyo inuu khalqi aan ku caasinaynin oo mutiiciina ou keensado waxba ilaahay subxaana wa tacaala kuma aha weeyaan aayaddan yacni maaragtay aayado badanoo la mida baan suurado badan ku soo marnay yacni waxaa ka mid a fii suurati annisaa aayaddan aayad lamida buu rabbi noogu sheegay in yasha yudhibkum ayuha annaasu waya'ti biaakhariin wa kaana allahu calaa dalika qadiira wakadalika fii suurati ibraahiim aan ku soo marnay in yasha yudhibkum waya'ti bikhalqin jadiid wamaa dalika cala allahi bicasiizin marka allah subxaana wa tacala waxba kuma aha inuu yacni inta tirtiro khalqigan kuwa aanan ku caasin inuu keensado oo isaga caabudo waa awoodi karaa weeyaan marka macnaheedu waa nooc tahdiida weeye maadaama ilaahay subxaana wa tacaala awoodda uu leeyahay war addoommayahu ilaahay caabudo oo camalkiinna u saaf yeelay cibaadadiinna weeyaan walaa taziru waasiratun wisra ukhra wain tadcu muhqalatun ilaa ximliha laa yuxmal minhu shay walaa taziru ma qaado ma xambaarto waasiratun ay nafsun waasiratun naf dambowday nafsun aafima baa loo jeeda naf dambowday ma qaado wisra ukhraa wisra nafsin ukhraa naf kale dembigeeda ma qaado oo dusha ma saarato yacnii naf naf kale dembi ka qaadi kartaahi lama arko qof walbaaba ilaahay subxaana wa tacaala tiisa u raacanaya taa adiga dembigaa samaysaa lagugula mucaamaloonayo wain tadcu hadday u yeerato muhqalatun naf dembi lagu cusleeyey mid la cusleeyey yacni nafsun muhqalatun baa loo jeedaa naf la cusleeyeyoo dembi lagu cusleeyey hadday u yeerato yay u yeeranaysaa yacni nafsan nafsan ukhraa naf kale bay u yeeranaysaa maxay ugu yeerani ilaa ximlihaa waxa saaran wax ka qaadisteeda inay wax ka qaado hadday ugu yeerato tiraahdo war culayskan dunuubtaan isaaran qaar ka mida iga qaad laa yuxmal lama qaado minhu ximligaa xaggiisa waxa saaran oo ismiga iyo dembigiiya shay un waxba lagama qaado teedaas unbaa loo raacan wax laga qaadi kara ma jiro walow kaana haba ahaado midkaas maaragtay loo yeeranayo naftaa midka maaragtay midka dhawaaqayaahi walow kaana haba ahaado midkan yacni u dhawaaqayo cid kale inay wax ka qaado daa qurba qaraabo mid u saaxiibba haba noqdee waxba kama qaadi kartid qaraabadaada hadduu yahay oo dembi uu la kicila yahay oo kuu yeerto ku yidhaahdo warkaale dembigan qaa- qaar iga qaado xoogaa iga khafiifi kama qaadi karaysid waay wax laga qaadi kara ma jiro marka waa tabiciya alfardiya la yidhaahdaa qof walbaba ilaahay tiisa kula mucaamaloona wuxuu la yimid ayaa lagula mucaamaloona wey innamaa tundiru waa digi un nebi maxamedow aladiina kuwii baad u digaysaa yakshawna rabbahum rabbigooda ka baqayo bilghaybi xaala kownihim haa'ibiin ayaga oo ilaahay cadaabkiisa ka maqan oon rabbi indhaha ku haynin dadka rabbigooda ka cabsadaa kuwaas unbaad u digtaa macnaheedu waxaa loo jeedaa ayaga ayaa digniintaada ku intifaaco wax u tartaa weeyaan digitaankaas dadka wax u taraya waa ayaga wey weliba wa aqaamu salaata salaada oogo waa kuwaas weeyaan kuwaas unbaad maaragtay u digaysaayoo digitaankaada wax u taraa weeyaan waman tasakaa qofka isdahiro oo shirkiga iyo macaasida iyo waxa xunoo dhan iska dahiraa fa inamaa yatasakaa wwuu dahiray linafsihi naftiisa unbau dahiray naftiisuu dahiray cid kaloo wax u qabta lama arko marka iska ilaaliso xumida adiga unbaa is- isdahiray oo maaragtay cadaabkii iyo shirkigii iyo wixi wixi cadaabka kugu sabab noqon lahaa iska ilaaliyo weeyaan wa ila allaahi allah ayuu ahaaday almasiiru noqodka meesha addoommadu u noqonayaanna waa allah baa loo celini markii rabbi loo celiyana waa abaalmarin qof walbaaba wuxuu mutaystay buu rabbi ka abaalmarinaya wey walaa taziru waasiratun wisra ukhraa yacni waxa weeye qof qof kaleeto loo dembigiisa loo qabsanayo ma jiro qofka mukallafkaa isagaasaa dembigiisa loo raacani weeyaan walaa taziru ma qaado oo ma xambaarto waasiratun nafsun waasira naf dambowday wisriga hadda bimacna alimi baa loo jeeda waa dembigii weeyaan ma qaado wisra ukhraa wisra nafsin ukhraa naf kale dembigeeda ma qaado marka badanaaba mawsuufkii baa la gooyey sifadiibaa booskeeda la dhigay sababta waxaa weeye waa lilcilmi bihi baa la yidhaha waa la ogyahay waxaan waxaa dembaaba inay naf tahay waa la garanayaa weeyaan marka naftaasaa la iska gooyey wisrigii oo sifadiiya baa mawsuufka booskiisii la dhigay weeyaan walaa taziru ma xambaarto ay laa taxmilu ma xambaarto weeye waasiratun nafsun waasiratun naf dembowday wisra ukhraa wisra nafsin ukhraa naf kale dembigeeda ma xambaarto wain tadcu hadday u yeerato muhqalatun mid la cusleeyey oo dunuub lagu cusleeyey muhqalatun biawsaarihaa weeyaan hadday u yeerato ilaa ximlihaana ay ugu yeerato yacni maaragtay ay ilaa ximli shayin min dunuubiha baa loo jeeda dembigeeda qaar ka mida in laga qaado hadday u yeerato laa yuxmal lama qaado minhu dembigii xaggiisii shay-un waxba lagama qaado cid wax ka qaadi kartaah ma jiro weeyaan walow kaana haba ahaado daa qurbaa qaraabo mid u saaxiibaba haba noqdo walow kaana aladii tadcuuhu naftaasi kay u qayshanayso nafta dambaawday axadkay u qaysanaysaa haba ahaado daa qurbaa qaraabo mid u saaxiiba haba noqda eh wax uu ka qaadi karaahi lama arka weeyaan marka aayaddan waxa weeye kama hor imaanayso aayadihii aan soo marnay oo maalan fii suurati alcankabuud oo kale aan ku soo marnay walayaxmilunna ahqaalahum wa ahqaalan maca ahqaalihim ilaahay uu leeyahay dembigoodii iyo dunuub kaley dusha saaranayaan kama hor imaanayso maadaama la yidhi naf naf wax ka qaadi kartaah ma jirto la yidhi tanna la leeyahay dembigiisa iyo dembi kaleetobu dusha saaranaya kama qaadayso maxaa yeelay dembigiisa aayadda suuratulcankabuud aan ku soo marna waxa weeye dembigiisana waa loo qabsani oo isagaa baadiyoobay idlaalka uu dadka dhumiyeyna waa loo qabsanaya baadiyeynta dadka aad xaqxaq maaragtay baatilka aad u horseedo waa dembi adiga aa leedahay wey kii aad u horseeddo laftiisa waa loo qabsani laakiin adiga u yeerista aad dalaalka ugu yeertay baad dembi ku leedahay wey marka aayadda kama hor imaanayso waa dembi ou isagu kasbaday weeyaan innamaa tundiru waa digi nebiyullaahi moxamedow un waxaad u digaysaa aladiina kuwii baad u digi yakhshawna rabbahum rabbigooda ka baqo bilghaybi yacni maqnaasho ayagoo ku sugan bimacnaa aanan rabbigooda arkaynin cadaabkiisa arkaynin ayay ka baqaan ayagoon indhaha ilaahay ku haynin bay ilaahay iska ilaaliyaan dadkaas baad u digaysaa oo digniinkaada ku maaragtay wax u taraya weeye weliba wa aqaamuu salaata salaada oogayo cibaadadii ilaahay wax ka shuqliya aysan jirin cibaadadii ilaahay oo salaadiiya shay ka shuqliyaha uusan jirin kuwaas ayaa digniintaada wax u tartaa weeyaan waxay la mid tahay aayadda fi suurati naazicaad aan ku arki doonna insha allahu tacaala ou allah leeyahay innamaa anta mundiru man yakhshaaha yacni waxaad u digtaa oo keliya qofka ilaahay ka baqaayo macnaheedu ma aha dadka ilaahay ka baqaad u digtaa keliya dad kale uma digtid maaha waxaa loo jeedaa ayagaa digitaankaada ku intifaaco amaa digniinta waad wada gaarsiisa dadkao dhan waa u wada digtay weeyaan waman tasakaa qofka isdahiro oo shirkiga iyo macaasida iska ilaaliyo atazakii waxaa loo jeedaa waa altatahuru min adnaasi ashirki waalfawaaxish baa la yidhaahdaa wax alla wixii qurunka uu shirkigu leeyahay macaasidu leedahay bidacdu leedahay qofka iska tahiro weeyaan waman tasakaa qofka isdahiraa fainamaa yatasakaa linafsihi naftiisa unbuu tahiray wax kalo ay yacni cid kalo wax u tara lama arko nafciga tasakiga isdahiridda nafcigeedu naftiisa usoo noqonaya dahaarada aa la timid aday ku anfici maalinta qiyaamaha cadaabkaad kaga badbaadi ridaha ilaahay iyo jannadiisaad ku helaysaa weeyaan wa ila allaahi allah buu ahaada almasiiru ay almarjicu waalma'aabu meesha loo noqonayo noqodku noqodku allah buu ahaaday allahna markii dadka ay u noqdaan wasayujaazii kulla caamilin bicamalih qof walbaaba camalkiisa ayuu axad walba ku abaalmarini in khayran fa khayrun wain sharan fa sharun hadduu khayr yahayna khayr buu kaga abaalmarin jaze khayrlaa la siini hadduu shar la yimidna shartaasi jaze shar ah baa la siinaya weeyaan wamaa yastawi alacmaa waalbasiiru wala adulumaatu wala annuuru wala adillu wala alxaruuru wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaat ina allaha yusmicu man yashaa wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur wamaa yastawi masina alacmaa kii indhaha la'ah iyo walbasiiru midkii wax arkayey laba siman ma ah wala adulumaatu mugdiyaali mugdiyaashii iyo wala nuuruna ma sinna ayagana iftiinka iyo mugdigu wax laba siman ma ah wala dillu harka ama hoosku iyo walalxaruuru qorax kuleylka ma sinna ayaguna labadaba qorax kuleyl iyo iyo iyo hoos wax siman ma ah wamaa yastawii ma eko ma sinna al axyaau kuwa nool iyo walal amwaatu kuwa dhintay ayaguna ma sinno laba siman ma ah qofka xayigaahoo nool iyo mid dhintay oo qabri galay labadaasi ma sinno weeyaan ina allaha alleh yusmicu wuu maqashiyaa man yashaau axadkuu doono oo addoommadiisa ka mid a ayuu samaaca qabuulin wa tafahumin yacni aqbalid maqalkeed ayuu maqashiyaa weeyaan bimacnaa hadyigiibuu qaataa baa loo jeedaa wamaa anta adiga ma tihid nebiyullaahi moxamedow bimusmicin mid maqashiiyo man dad filqubuuri qubuurta dhexdeeda ku sugan qabriyaasha dhexdooda ku sugan waxbama maqashiin kartid qof qabri galay waxaad maqashiin kartaa lama arka weeyaan aayadahan wamaa yastawi alacmaa waalbasiiru waa tusaale ilaahay subxaana wa tacaala uu noo samaynayo inaynan ahayn ashyaadan iska soo horjeedo kuwa siman inaysan ahayn ma eka marka wuxuu rabbi ku shabbahay kaafirka ayaa hadda waxaa loo lagu shabbahaya loo ekaysiini qof indhala qofka mu'minkaana qof indha leh ayaa lagu oo wax arkayo baa lagu maalayaa weeyaan marka wamaa yastawi alacmaa waalbasiiruda waxaa loo jeedaa waa maa yastawi alkaafiru waalmu'minu mu'minka iyo gaalku ma sinna qofka kaafirka oo xaqa diiday iyo qofka mu'minka ahoo xaqa qaatay laba siman maaha ilaahay agtiisa darajo ahaanna kuma sinna abaalmarinna kuma sinna maalinta qiyaamaha weeyaan waladulumaatu wala nuuruna aulumaatu wannuuru waxaa loo jeedaa waa mahalun lilxaqi waalbaili xaquna waa iftiin waa nuur wey baailkuna waa ulumaat waa mugdi weeyaan marka baailka iyo xaqu laba siman ma ah maxaa yeele qofka xaqa raaco xaqu waa cad yahay qofka raacana waa badbaadaayo dariiq saxa buu helaa wuu toosaa muraadkiisana wuu gaaraa qofkii raaco laakiin baatilku waa dulumaad waa mugdi wey mugdigaasna yacni maaragta ariiq saxa ku gaarsiin maayo weeyaan midda saddexaad oo allah yidhi waladillu walaalxaruuru waxaa maal looga dhigay waa maalun lihawaabi walciqaabi baa la yidhahda hawaabta oo ilaahay qofka uu hawaabiyo iyo ciqaabka qofka la ciqaabaa ayaa tusaale looga dhigay yacni qofka ilaahay ou hawaabiyo hawaabtiisu kaana adoo har ku jiroo kale oo qabowsanayo o raaxaysanayo kale aad la mid tahay xaruurkana asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa xaru shamsi baa la yidhaahdaa yacni culammada waxay yidhahdaa alxaruuru laa yakuunu ilaa maca shamsi nahaari maalinta qoraxdeeda mooye wax kale maaragtay kulaylku ma ahaado weeyaan marka qof qorax kulayl ku jiro bimacnaa qof cadaaban wey qofka cadaaban cadaabka iyo ciqaabkuna waa qofkaas oo maaragtay qorax kulaylka ku jiro oo kale wey midda afraad oo aha wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaatu waxa weeyaan ayaguna waa maal ilaahay subxaanahu wa tacaala uu samaynayo yacni maaragtay ee dadka mu'miniinta ah dhammaantood inay yihiin dad axya ahoo nool dad nool inay yihiina maal mar labaad mu'miniintii looga dhigi gaaladuna inay dad dhinta yihiin ayuu rabbi subxaanau wa tacaala oo ku maaragtay ku shabbahayaa weeyaan marka yacni arrintaasna inay tahay yacni maxaa la yidhaahdaa wamaa yastawi alaxyaau amhiladaanoo kaleeto oo ilaahay noo tiriye wamaa yastawi alacmaa waalbasiiru wala alulumaatu wala alnuuru wala adilu wala alxaruuru wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaat amhiladaas qur-aanka way ku badan tahay in badanuu ilahay kusoo celiya tusaalooyinkaasi fii suurati huud baan ku soo marnay allahu odhanayo yacni maalu lfariiqayni kaalacmaa waalasami waalsamiici waalbasiiri hal yastawiyaani maalan afalaa tadakaruun allah saasuu leeyahy yacni labada kooxood oo mu'miniinta iyo kufaarta ihi tusaalahooda wuxuu la mid yahay mid indhoolaa iyo mid indho qabo mid dhagoolo ah iyo mid wax maqlayo ayuu la mid yahay marka ma siman yihiin buu ilaahay yidhi maya wey ma sima muminka marka mu'miniinta axyaaga ilaahay uu ka dhigo kaafirkuna uu ka dhigayo amwaad uu ka dhigaahi waan soo marnay fii suurati alancaama ku soo marnay allah wuxuu leeyahay awaman kaana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi kaman maaluhu fi ulumaati laysa bikhaarijin minha yacni qof markii horeeto wax mid dhinsan ahaayo gaal ahaa oo ilaahay uu nooleeyo iimaanka uu ku nooleeyo mu'min ka dhigay nuurna uu u yeeloy qur'aanka iyo iimaanka u yeelay ma la mid baabuu ilaahay leeyahay kaman maaluhu fi ulumaati laysa bikhaarijin minha qof mugdi ku jiro oo aanan marna ka baxaynin ma la mid baa wey la mid ma ah labadaasi ma sinno weeyaan marka amilooyinkaasoo kale oo maaragtay muminka iyo kaafirka xaqa iyo baailka yani hawaabta iyo ciqaabka in tusaalooyin loo sameeyaa qur-aanka aaday ugu badan tahay weya wamaa yastawi ma eka alacma kii indhahla ah iyo walbasiiru kii wax arkayey wala ulumaatu yani mugdiyaalkii iyo wala nuuruna ma eka yani nuurkii iyo mugdiguna kuwa siman ma aha wala dilu hooskii iyo walalxaruuru qorax kulaylkiina kuwa siman ma aha weeyaan wamaa yastawi ma sinna alaxyaau kuwa nool oo mu'miniintiiya walalamwaatu kuwii dhintay ayaguna maaragtay wax siman ma aha weeyaan walidaalika yacni arrintan waxaa la yidhahdaa laalaada la soo celceliyo wala nuuru iyo wala alxaruuru iyo walalamwaatuda laadan soo noqnoqonayso waa zaa'ida baa la yidhahdaa waa adoo yiroo kale wala aldulumaatu waalnuuru wala adilu waalxaruuru wamaa yastawi alaxyaau walamwaatu adoo yiroo kale ayay la mid tahay laadu waa masiidatu litakiid ayay culummadu yidhaahdaan weeyaan ina allaha yusmicu man yashaa ina allaha alleh yusmicu wou maqashiiyaa man yashaa waxaad kou doono ayuu yacni maqashiiyaa waxaa loo jeedaa xaqou aqbalaa ou qaataa ou hanuuniyaa qofkaas ilaahay wou maqashiiyaa waa la waafajiya xaqaa la waafajiyaa weeya wamaa anta adigu maahid nabiyullaahi muxamedu bimusmicin mid maqashiiyo man fi lqubuuri qubuurta dhexdooda kuwa ku sugan oo qabri galay oo amwaad ahoo dhintay waxba ma maqashiin karaysid ibnukaiir raximahullah wuxuu leeyahay kamaa laa yantaficu alamwaatu bacda mowtihim wa sayruuratihim ila alqubuuri wahum kufaarun bilhidaayati waddacwati ilayha kadalika haulaai almushrikuun aladiina kutiba calayhim ashaqaawatu laa xiilata laka fiihim walaa tastatiicu hidaayatahum yacni sidaasuu leeyahay macnaheedu waxa weeye sida aynan dadka dhintay markay qubuurtooda galaan aynan ugu intifaacaynin ayagoo gaalo ah hanuun aad ugu yeerto iimaan aad ugu yeerto aysan waxba ugu taraynin baa kuwan mushrikiintahay hadda kula joogo oo ilaahay ou ku qoray yacni maaragtay kelimatulcadaab oo shaqinimo ilaahay dushooda ku qoray yacni baadan adigana xeelo u helaynin awoodna aadan u yeelanaynin inaad hanuuniso xaqa gaarsiiso weeyaan yacni maantana qabriga haddaa u qaylinaysato kor istaagto aad wax wanaagsan ugu yeerayso ku ajiibi maayo wakadalika gaaladaana maantao dhan hadda xaqa ugu yeeraysaay ku maqli maayaan weeyaan marka aayaddan wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur aayada lamid a waan soo marnay fii suurati namal iyo waxaan ku soo marnay suurat ruum inaka laa tusmicu almowta walaa tusmicu suma adducaaa idaa wallow mudbiriin fii suurati namal aan ku soo marnay في سورة الروم حنكو سومرني فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون آياتها معناها لو جيدنا حقا كسو شيقني يعني معناها لو جيداهي محويهي suurad labadaas suuradood baan uga soo hadalnay laba tafsiir unbaa ku jirto laba macno baa ku jiro in loo jeedo macnaha koobaad waxa weeye gaaladii ilaahay ou dilay quluubtooda oo xaqa uu ka xiray oo kelimatulcadaab ay ku xaq noqotay xaqa ma maqashiin karaysid in la yidhaahdo ama kuwii dhintayba ficlan oo qubuurta galay laftooda yacnii ma maqashiin karaysid wax ayaga anfaco oo ay ku anfac wax u taraayi kuwa kaa maqlaahi ma ay aha weeyaan labada macnoba mufasiriinta ay sheegaan hore baan kusoo faahfaahinaan kaga hadalnay wey in anta adiga maa anta maahid nabiyullaahi maxamedow ilaa nadiirun mid digaaye mooye wax kale maahid yacni adiga dadka unbaad u digtaa xaqaad u sheegtaa iyo xaqa gaarsii amaa hidaayada la yidhaahdo hidaayatu tawfiiq ilaah baa iskale qalbiga dadka u geliya adiga waxaa lagaa rabaa hidaayatu dilaala nadiir baa tahay xaqa u sheeg cadaabka ilahay in uga dig wey in anta maa anta adigu maahid nabi maxamedow ilaa nadiirun ay rasuulun mundirun rasuul ilaa rasuulun mundir rasuul digaya mooye wax kaloo tahay lama arko waxa ku saaran wamaa calayka ila albalaaqu lmubiin gaarsiin unbaa dushaada ah weeye inaa arsalnaaka bilxaqi bashiiran wanadiira wain min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir inaa anagu arsalnaaka waanu ku dirnay nabi maxamedow bilxaqi xaala kownika muxiqan adigoo xaq ku taaganoo xaq wato ayaanu ku dirnay xaq baanu kula soo dirnay bashiiran xaala kownika bashiiran mid bishaaraynaya aad tahay oo mu'miniinta u bishaaraynayso ciddii ku raacda jannada ugu bishaaraynayso wa nadiiran mid digaaya aad tahayoo ciddii ku beenaysa cadaabka aad uga digayso wa in min ummatin maa min ummatin ummadi ma jirto oo min alumami almaadiya ummadihii tegay ka mid ah ummadihii idinka idinka horreeyey ka mid ah ilaa hadday jiraan khalaa waxaa tegey fiihaa ummadaha dhexdooda nadiiru mid diga ayaa tegey rasuul unbaa u diri jirnay ummad ma jirto ilaa ilaahay rasuul oo usoo diray subxaana wa tacaala oo xaqa u sheegto oo cadaabka uga digto ayuu usoo diri jiray weeyaan marka nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam sifada oo wataahi waa sifatu lbishaara iyo iyo nadaara labadaasuu wataa sidii rususha kaleba markii lasoo diro ayagoo mubashiriin mundiriina loo soo diri jiray ayuu nabiguna bashiir nadiir yahay weya fii suurati waxaan ku soo marnay alaxzaab baan ku soo marnay allah odhanayo yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahida wa mubashiran wa nadiira wa daaciyan ila allahi biidni wa siraajan muniira taasaanu ku soo marnay wey inaa anagu arsalnaaka waanu ku dirnay nabiyulaahi moxamedow bilxaqi xaq baanu kula soo dirnay bashiiran adigoo mid bishaaraynayo muminiintii jannada ugu bishaaraynayo wanadiiran adigoo digaya ciddii ku beenisay cadaabka uga digaya wa in min ummatin ummadi ma jirto oo ummadihii hore ka mid ihi ilaa hadday jirto khalaa waxaa tegoo hormaray fiiha dhexdeeda nadiirun rasuul digo ayaa tegay oo ilaahay u ka soo dhex diray ummad kasta ilaahay rasuul buu usoo diri jiray oo iqaamatulxuja ku sameeyo xujada ku oogo ayuu usoo diri jiray waan soo marnay allah fii suurati racdi buu noogu sheegay inamaa anta mundirun walikulli qowmin haadinu ilaah yiri adigu mid digaayaa tahay ummad kasta kulligeedna waxawa qoom kasta kulligee mid hanuuniyo oo xaqa u sheego ayaanu soo dirnay weya allah wuxuu leeyay walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allah wajtanibu taaquuta fi suurati naxli waxaanu dirnay ummad kasta kulligeed rasuul baanu usoo diri jirnay oon la soo diri jirnay an icbudu allaha wajtanibu taaquuta weya wain yukadibuuka faqad kadaba aladiina min qablihim jaa'athum rusuluhum bilbayinaati wabizuburi wabilkitaabi almunin wain yukadibuuka haddii ay ku beeniyaan nabi maxamedow oo mushrikiintan ay ku beeniyaan faqad kadaba waxaa horay u beeniyey aladiina kuwii min qablihim ayaga ka horreeyey ummadihii horaa rusushoodii beenisay jaa'athum waxaa u timid ummadihii hore rusuluhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati mucjizooyinkii cadcadaabay ula yimaadeen wa bizuburi kutubtii oo maaragtay mawaacidda wacdiga oo ku sugnaa ayay ula yimaadeen oo raqaa'ika uu ku dhex sugnaa weeye wa bilkitaabi ay wa bilkutubi kutubtiina way ula yimaadeen kutubtii kitaabkii almuniiri ay ilbayin alwaadixi kutubtii cadcadayd oo shareecada maaragta sharciga iyo diinku ku qornaana way ula yimaadeen laakiin haddana ma aynan rumaynino waa ay beeniyeen weeye ayadoo rususha intaasoo dhan la timid ayay beeniyeen marka aayaddan waa tasliya lirasuuli illahi sal alla alay wasalam nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu rabbi subxaana wa tacaala dhibkii mushrikiinta xaggooda ka soo gaaray buu ka masaxayaa ilaahay subxaana wa tacaala waa la dejinayaa waa tasliya lidha qalbigaa loo dejinayaa weeye haddii adiga ay ku beeniyeen rasuul la beeniyey uma horraysido hortaabaa la beeniyey ummadihii rusushii kaa horraysay o dhan bay beeniyeen qoomkaadana mukadibiin uma horreeyaane ummadihii horeba rusushooday wada beeniyeen marka say u sabreen adna u sabir baa loo jeedaa weeye wain yukadibuuka adiga hadday ku beeniyaan nabiyullaahi moxamedow faqad kadaba waxaa beeniyey aladiina kuwii min qablihim ayaga hortooda ahaa ayaa rusushoodii iyo ambiyadoodii beenisay way beeniyeen jaa'athum waxaa u timid dadkaas ummadihii hore rusuluhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati aayadihii cadcadaa bay ula yimaadeen mucjizooyin baa loo jeeda albayinaatu wa almucjizaat albaahiraatu wkhawaariqu alcaadaati baa loo jeeda mucjiza khaariqulcaada ah ayuu ilaahay ambiyada siin jiray oo ku xoojiye weeyaan wa bizuburi kutubna waa ula yimaadeen azubur waa jamcu zabuurin zabuurna waxaa loo jeedaa waa kitaab baa la yidhahda laakiin waxaa loo jeedaa alkutub allatii fiiha mawaacidu waraqaa'iq maxaa yeele kitaabkii kale laga daba keenay kutubta ay wacdigu ku qoran tahay sida kitaabkii zabuur oo kaleeto raqaa'iqo uu ku qoran yahay zuburtii iyo maaragtay suxuftoo kaleeto iyo wixii lamida weeyaan iyo wa bilkitaabi almuniiri kutubtii cadcadayd alkitaab waa hadda waxaa loo jeedaa waa jinsi bimacna alkutub baa loo jeedaa wa bilkitaabi ay ilkutubi kutubtiina way ula yimaadeen kutubtii almuniiri ay ilbayin alwaadix cadcaddaa kutubtii waxay ka hadlayeen ay caddeen ayay ula yimaadeen oo kutubta loo jeedo sida tawraad iyo injiil iyo wixii lamid ah oo sharciga uu ku qornaa yacni hadda waxaa loo jeeda alkitaab almuniir maa fiihi sharaa'icu walaxkaamu baa la yidhahda waxa shareecada iyo axkaamta ay ku sugan tahay ayaa alkitaabu almuniiru loo jeedaa markii ay beeniyeen ay ka hor yimaadeen allah muxuu yidhi uma akhadtu aladiina kafaruu fakayfa kaana nakiir uma markaa ay beeniyeen dabadeed akhadtu waan qabtay bimacnaa waan halaagay wey aladiina kuwii baan halaagay kafaruu gaaloobay oo rusushoodii beeniyey xaqa diiday baanu halaagay fa kayfa sideeba marka kaana ahaaday nakiiri ay inkaarii calayhim bilficli waalcuquuba inkiriddaydii aan inkiray oon ciqaab cuquubo ku inkiray seebuu xaalkeedu noqday wey soo mid lagu baaba'ay maahayn ilaahay dadka uu halaago allah ummad uu halaagay cadaabkoodu cadaab sahlan inuusan hayn nin walbu axad walbuu garanayaa weeyaan marka fa kayfa kaana nakiiri hadalkaa marka weli waa tasliyadiiyo kuwii hore markay rusushii beeniyeen waan halaagay kuwanna adiga ku beeniyana sida kuwaas ilaahay oo u qabtay u halaagay unbaa loo halaagi baa loo jeeda uma intaa dabadeed rusushii markay aayaadkii iyo mucjizaadkii iyo kutubtii iyo mawaaciddii ay la timid dabadeed way beeniyeen weeye akhadtu aladiina kuwii baan qabtay kafaruu gaaloobay bimacnaa akhdiga halka waxaa loo jeeda alakhdu waa alhalaaku baa loo jeeda waa halaag wey waan halaago waan baaba'shay weeye aladiina kafaruu kuwii gaaloobay markaan halaagayna fakayfa kaana nakiiri ibnu kaiiroo kale wuxuu leeyahay kayfa ra'ayta inkaarii calayhim cadiiman shadiidan baliiqa seed u aragtaa cadaabkayga aan ficil ku inkiray yacni yacni soo uma arkaysid inuu yahay mid weyn oo aad u daran oo xayl dheer inuu yahay cadaabka ilahay cadaab sahlan ma aha weeye waa halaaga qolo ilaahay dhulkuu la gooyey qolo ilaahay sayxuu ku soo diray oo waa ku qayliyey malag baa ku qayliy markaasaa yacni maaragta la halaagay qolo dhulkaa lala gilgilay qolo dabayl baa loo soo diray qolo duufaan iyo biyaa lagu halaagay midba waxbuu ku halaagaa ilaahay subxaana wa tacaala weeye alam tara ana allaha anzala min asamaai maa'an faakhrajnaa bihi hamaraatin mukhtalifan alwaanuha hadda ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan iyo aayadda ku xigtaba wuxuu kaga warramay yacni qudradiisa inuu khaaliq yahay ayay aayaadkii kownigaahu tusinayay ayuu haddana ilaahay nooga warramay alam tara ma ogid miya ma og tahay wey alam taclam ru'yadu waa tii qalbiyada ahayd meeshaani wey alam tara ma og tahay nebiyullaahi moxamedow anna allaha alleh anzala inuu dejiyey min asamaa'i samada inuu ka soo dejiyey maa an biyo uu ka soo dejiyey asamaa'u hadda waxaa loo jeeda waa asaxaab daruurta laga soo dejiye wey lianna kullu maa calaa wartafac waxaa la yidhahdaa sama la yidhahdaa wax alla wixii sarreeyo kaa sarreeyo o dhan waa samo weeyaan anzala inuu soo dejiyey min asamaai daruuraha uu ka soo dejiyey maaan biyo uu ka soo dejiyey ma aragtaa markuu rabbi soo dejiyey fa akhrajnaa waanu soo saarnay bihi biyahaas roobka oo samada ka soo da-ay daruurta uu rabbi ka soo di'iyey waxaanu ku soo saarnay hamaraatin miraanu ku soo saarnay mirahaasoo mukhtalifan mid iskhilaafsan uu yahay oo kala tegsan yahay alwaanuha midabadeedu ay kala tegsan yihiin wa min aljibaali buurihiina dawuu judadin yacni wadooyin kuwa saaxiiba ayuu ka dhigay weeyaan kuwaasoo biidun cadcad wadooyinkaas wa xumrun kuwa guduudan ah mukhtalifun uu iskhilaafsan yahay alwaanuhaa midabyaalkeedu iskhilaafsan yihiin wa kharaabiibu kuwa madow oo suudun dugul ahoo madowgoodu aad u sii madow yahayna ilaahay subxaana wa tacaala waa uu ka yeelay weeyaan mukhtalifanta mubtadihii ka dhiganaynaa min annaasidaasna khabarkii baan ridayna wa min annaasi dadkiibuu ka mid yahay wadawaabi wixii yacni daabadihiibaa ka mid ah xoolihiibuu ka mid yahay waalancaami nicmooleydiibuu ka mid yahay lo'dii iyo arigii iyo geelii mukhtalifun kuwa iskhilaafsan yihiin alwaanuhu midabyaalkiisu iskhilaafsan yahay kadalika sidaasoo kale yacni kaljibaali kaljibaali wathimaari weeyaan sida miraha iyo maaragtay buuruhu ay midabadooda isku khilaafsan yihiin baa bani aadamkii iyo xayawaanaadkii kaleba midabkooda isku khilaafsan yahay innamaa yakhsha allaha alla waxaa uun ka cabsado oo ka baqo min cibaadihi xaal uu ka mid yahay addoommadiisa uu ka mid yahay alculamaa'u dadka cilmigale unbaa ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala ina allaha alleh casiizun allihii amarkiisa uu qaalib yahay wey hafuurun haddana dembi dhaaf badan oo addoommadiisa u dembi dhaaf badan weyan labadan aayadood sidaan soo sheegnay ilaahay subxaana wa tacaala inuu khaaliq yahay bay tusinaysaa ayuu kaga warramaya khaaliqnimadiisuuna tusaya kow ilaahay roob buu samada ka soo di'iyey durbadiiba doog buu ku soo saaray roobkan yacni maaragtay biyahaan samada ka soo da'ay biyahaan samada ka soo da'ay waa hal biyo wey markaasu wuxuu soo saaray miro iskhilaafsan xagga midabkooda xagga dhadhankooda xagga raa'ixadooda xagga shakligooda iyo midabkooda iskhilaafsan yihiin ayaa hal roob oo biyo keliya ilahay ku soo saara subxana wa tacaala yani taasuu ku sameeya midabkooda waa iskhilaafsan yahay mirihii qaar waa cadcad yihiin qaar waa guduudan yihiin qaar waxa weeye waa asfar weeye yacni waa maaragtay midabka asfarka la yidhaahdo weeye qaar waa cagaar weeye qaar waa madow yihiin saasay u kala tegsan yihiin dhadhankoodu qaar waa kharaar qaar waa macaan waa kala duwan yahay midabkooda iyo yani maarata shakligooda yani isku mid ma aha kuwa waa yaryar kuwa waa dhexdhexaad kuwa waa waaweyn waa kalawaa kala duwan yihin udeygooda iyo carabtooda waa kala duwan tahay isku raa'ixa ma aha wamaca daalika hal biyo ilaahay maaragtay samada ka soo da-ay ayuu ku soo wada saaray sababtooda waa aayadda fi suurati racd aan kusoo marnoo kale ou rabbi yidhi yani maarata wa fi lardi qitacun mutajaawiraatun wa jannaatun min acnaabin wzarc wanakiilu sinwaan wagayru sinwaanin yusqaa bimaain waaxidin kulligood waxaa kala duwanna waxaa weye yusqaa bimaain waaxid waxaa lagu waraabiya hal biyo oo samada ka soo da-o roobkii ah wanufadilu bacdaha calaa bacdin fi lukuli mirahoodana waa kala duwanay buu rabbi leeyahy subxana wa tacala isku miro ma ah waa kala duwan yihin ina fii dalika la aayaatin liqowmin yacqiluun yani waa dadkaasunbaa ku cibro qaadanaya wey tan labaad ilaahay wuxuu noo sheegay buuraha buurihii laftoodii waxa weeye wadooyin bay leeyihiin waddaa maarata buurta korkeeda ka baxayso wadooyinkaas qaar waa guduud qaar waa caddaan qaar waa madow waa kala duwan yihiin weeye wa min aljibaali judadun biidun yani biidun wa xumrun mukhtalifun alwaanuha wa qaraabiibu suudin yacni sidaasay u qaybsamaan waa guduud iyo madow iyo maaragtay iyo waxay leeyihiin caddaan bay leeyihiin weye midabadaasay leeyihiin marka buurta ma aha waxa wadada leh sidaa darteed mudaaf in loo soo qadarta baa la rabaa bay leeyihin wa min aljibaali dawuu judadin in la yidhaahdo wey wa ilaa iyada lafteedaa waddo ah lama dhahayo buurta ayaa waddo u saaxiib ah waddaa ku hormarto waddadaasaa waddo cad noqonaysa haddii dhagaxu cad yahay hadduu dhagax madow yahay waddo madoowa hadduu dhagaxu guduudan yahay waddo guduudan bay noqonay oo ilaahay uu ku sameeyey subxaana wa tacaala wey midda kale bani aadamka isagana ilaahay subxaana wa tacaala oo asal waaxida ka soo wada jeedo aadamoo dhoobo laga abuuray oo ka abuuray haddana waa kala tegsan yihiin kuwa waa cad yihiin kuwa waa guduudan yihiin kuwa waa madow yihiin midabkii laftiisa haddana sii kala duwan madowgiibaa kala duwan caddaankiibaa kala duwan guduudkiibaa kala duwan saasoo kale weeye daabadahan waa sidoo kaleeto weeye xoolahuna waa sidoo kale marka hadda alancaamta waa min cadfi alkhaas cala alcaam aa la yidhahda dawaabta unbay ka mid yihiin wax alla wixii dhulka ku dul socdo oo dhan baa dawaab la yidhaahdaa kuwaasna midabadooda waa kala tugs- waa kala duwan yihin yacni hal nooc laftiisii baa kala midaba iska daa halka nooce jinsiga keliyahe yacni neefka laftiisa waxaa arkaysa dhowr midab inuu yeesho oo ilaahay u yeelo subxaana wa tacaala marka waa ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala arrimahaas oo dhan weeye alam tara ma aragtaa oo ma og tahay wey alam tara ma og tahay nabiyullaahi maxamedow ana allaha alle subxaanahu wa tacaala anzala inuu soo dejiyey min asamaa'i daruuraha xaggooda uu ka soo dejiyey maaan biyo uu ka soo dejiyey oo kolka rabbi uu soo dejiyeyna fa akhrajna aan soo saarnay bihi ay bisababi dalika almaa'i biyahaa sababtooda aan ku soo saarnay thamaraatin miro miro aan ku soo saarnay mirahaasoo mukhtalifan oo kala duwan yahay alwaanuhaa midabyaasheedu ay kala duwan yihiin wa min aljibaalina waxaa ka mid ah buurihiibay ka mid yihiin judadun dhawi judad dhawuu judadin yacni waddooyin kuwa u saaxiib ah judad waxaa la yidhaahdaa waa jamcu juddatin juddatinna waxaa la yidhaha aljuddatu alariiqu alwaadixu albayinu baa la yidhahdaa waddada cad ayaa judda la yidhaahdaa weeyaan marka ma ahan bimacnaa jamcu jadiidin ma aha lanna hadduu jamcu jadiidin noqon lahaa judud baa la dhihi lahaa daalka iyo jiimka waa la isla godi lahaa jadiidin judad judud baa lagu jamciyaa laakiin judad baa la yidhi daalka hore waa la kordhigay weeyaan wa min aljibaali bay ka mid yihiin judadun dhawu judadin waddooyin kuwa u saaxiib ah waddooyinkaasoo biidun kuwa cadcad ah wa xumrun kuwa guduudan oo casaan ah mukhtalifun oo kala duwan yahay alwaanuhaa midabadoodu ay kala duwan yihiin mid kasta waa kala duwan yihiin midab midab midab midab kale u eg lama arko wa kharaabiibu kuwa madow baa ka mid ah oo suudun madow oo dugul ahoo aad i- aad u sii madow weeyaan kharaabiib waxaa la yidhaahdaa shayga markuu aswad yahay sawaadkiisuna uu sii badan yahay baa lo carabta ay ka cabirtaa khirbii bay dhahaan yacni waxaa la yidhahdaa haada aswadun khirbiibun bay odhanayaan sida ibnu jariir atabari uu sheegayo wuxuu leeyahy waalcarabu idaa wasafu alaswada bikahrati sawaadi carabta markay tilmaamayaan shay madow inuu madowgiisu aad u daran yahay markay tilmaamayaan qaaluu aswadun khirbiibun bay yidhahdaan waa mid madow oo madowgiisu dugul yahay oo aad u sii madow yahay wey sida loo yidhaahdo yacni maaragta shayga guduudkiisa oo aad u guduudan yahay haada axmarun qaanin baa la yidhahdaa waa guduud aad u sii fog qaanin bay odhanayaan haddii uu yahay maalan shayga asfar midabkan yalowga la yidhaahdo uu yahayna haada asfarun faaqicun bay dhahaan markuu aad u sii maaragtay asfarnimadiisa ay muuqato marka waxaasoo dhan waa iska ta'kiidaadaa la yidhaahdaa weya wa min annaasi buu ka mid yahay dadkii iyo wadawaabi xoolihii iyo walancaami xoolihii oo loo jeedo lo-dii iyo geelii arigii mukhtalifun miduu iskhilaafsan yahay alwaanu midabadoodu kadalika sidaas oo kale yacni kadalika ay kamaa kaana aljibaalu wathimaaru sidii miraha iyo buurihiiba ay midabkooda u kala duwanaayeen bay bani aadamkii iyo xoolihiiba u kala duwan yihiin weeyaan innamaa yakhsha allaha alla waxaa ka cabsado oo keliya min cibaadihi xaal uu ka mid yahay alculamaa'u dadka ahlu cilmiga ah ayaa ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala weeyaan marka xasri baa ku jiro inamaa baa la geliyey khashyada dhabta ah cabsida dhabta ahi ilaahay waxaa ka baqo dadka ahlu cilmiga ka baqo marka yani maxay tahay khashyada la sheegaya cabsida ilaahay waa maxay saciid ibnu jubayr oo kale markuu fasiraya wuxuu leeyahy alkhashya hiya alatii taxuulu baynaka wa bayna macsiyati illahi caza wajal cabsida waxaa la yidhahdaa midda adiga iyo macaasida ilaahay aad ku caasin lahayd idinkala dhex gasho oo markaad macsi ku dhiirato cabsida shayga kaa joojinayo baa cabsida la yidhahda khashada waa taa wey markuu qofka ilaahay ka baqayo kuma dhiirado macaasida ilaahay wey cabdullahi bni cabaas markuu caalimka ka sheekeynaya wuxuu leeyahay alcaalimu biraxmaan qofka allah raxmaanka garanayo waxaa weeye man laa yushrik bihi shay-an qofka aan rabbigiisa waxba la wadaajinin wa axalla xalaalahu wuxuu rabbi xalaaleeye xalaaleeyo wa xarama xaraamahu wuxuu rabbi xarimana xaaraantimeeyo waxafida wasiyatahu dardaaranka rabbina ilaaliyo wa ayqana annahu mulaaqin muxaasabun bicamalihi inuu ilaahay la kulmaayo camalkiisa lagu xisaabinayana yaqiiniyo kaas ayaa caalim la yidhaahdaa wey waa kuwaa dadka ilaahay ka cabsado subxaana wa tacaala wuxuu dhihi jira rabiic ibnu anas man lam yakhsha allaha falaysa bicaalimin yacni qofaan ilaahay ka baqin caalim lama yidhaahdo cilmi badan xataa hadduu leeyahy hadduusan rabbigiisa ka baqaynin falaysa bicaalimin ma aha waxaa maxaa yeelay hadduu cilmi leeyahay cilmigaasaa khashye ku abuuri lahaa cabsida rabbi ku abuuri lahaa weeye mujaahid oo kale wuxuu dhihi jiray inama alcaalimu man khashya allaha caza wajal caalim waxaa la yidhahdaa qofka rabbigiisa ka baqo oo allah ka cabsado taasuu dhihi jiray waxay dhihi jireen salafkeenni masruuq ibn alajdac markuu ka warramay wuxuu dhihi jiray kafaa bikhashyati illaahi cilma wa kafaa biliqhtiraari jahla yacni cilmi waxaa kuugu filan khashyada ilaahay markuu qofka ilaahay ka baqo waa caalim weeyaan jahlina waxaa wuxuu maaragtay waxaa jahli kaaga filan inaad ilaahay ku kadsoonto oo macaasidiisa aad samayso buuri faman kaana aclama billaahi kaana akhshaahum lahu buu yidhi qofka ilaahay subxaanahu watacaala garanayo oo aad u yaqaana waa qofka ilaahay ugu cabsida badan weeya marka inamaa yakhsha allaha alla waxaa ka cabsada un alculamaau culammadii min cibaadihi xaala kownihi min cibaadihi ilaahay addoommadiisa ay ka mid yihiin waa la ammaanay cibaadi yani waa tashriif idaafadaas ilaahay addoommadiisa ay ka mid yihiin kuwaa culammada unbaa rabbigooda ka baqa weeya ina allaha alle casiizun allihii amarkiisa uu qaalib yahay wey oo maarata laa yaqlubuhu shay-un wax ka qaalib noqon kara uusan jirin hafuurun haddana dembidhaaf badan oo addoommadiisa u dembidhaaf badan weeya hada bilahi towfiq